warbaahinta idn news dot com waxay idiin soo tabinaysaa warar xaqiiqo ah oo ku salaysan dhexdhexaadnimo
bismillahi raxmaan raxiim haddii aan nahay xildhibaano soomaaliyeed ka mid ah xildhibaanada ka soo jeeda deegaankaas runtii waxaan u aragnaa arrintaas inay arrin fiican ahayn labada dowladood kenya iyo soomaaliya inay laba dowladood daris inay yihiin oo isu baahan oo isku dan ah oo isku dada inay yihiin ayaan aaminsanahay uma arka xal dhagaxa derbiga hadda dowladda kenya ay inay ka bilowdo ay rabta xuduudka aynu wada leenahay ayadoo runtii arrimo badan iyo ayna soo gaarayaan oo shacabka dadka deegaankaas ay leeyihiin xaduudka iyaga ayaa gudaha loo soo galay ayagoo baarlamaanka soomaaliyeed guud ahaan uu og yahay oo runtii aan u gudbinay baarlamaanka soomaaliyeed in arrintaa ayada qaraar ka soo saara si xuduudka aynu leenahay kenya aynu leenahay in runtii aan xadgudub aan lagu soo samayna xuduudka soomaaliya maadaama aan ilaalinayna darisnimada iyo wada noolashaha dadka dowladaha dariska aynu nahay marka waxaan caddaynaynaa halkaan ka caddaynaynaa ama baaqan u diraynaa dowladda kenya runtii arrinta ayada inaysan aysan hadda habboonayn in derbiga aan labada dal aysan kala maarmin marka waxaan ugu baaqaynaa haddii aan nahay baarlamaanka soomaaliyeed in arrintaa ayada ay ka fiirsadaan waxaa kaloo rabaa inaan u sheega labada xuduud meeshuu ku ogyahay waa la yaqaanaa xuduudka soomaaliya inaysan gudaha u soo gelin arrinta ayada ayna ay ka fiirsadaan waa ugu digaynaa waana ugu baaqaynaa waa garta waxaa kaloo jira oo dadka deegaanadaas ay ka amranayaan gaar ahaan qaybaha xuduudda oo hadda kenya ay doonayso in derbiga ay ka dhisto in deegaano badan oo dad soomaaliya ay degnaayeen la burburiyay qayb ka mid ah beled xaawo kale marka mudanayaashii baarlamaanka atiin ma idin soo gaartay arrintan arrintaa ayada waana soo gaartay cawashada dadka deegaanka iyo guud ahaan maamulka degmada beled xaawo dhibaatada jirta ee dadka deegaanka ay ka cawanayaan in guryahooda la burburin haaya gudaha loo soo galay degmada beled xaawo xuduudka aynu wada leenahay dalka kenya inay soo tillaabsadeen ay gudaha u soo galeen xuduudka soomaaliya arrinta ayada baarlamaanka soomaaliyeed wuu la socdaa cabashada ayada wayna soo gaartay gaar ahaan annagu haddii aan nahay xildhibaanada deegaankaas ka soo jeeda wayna soo gaartay marka arrintaa waxaan leenahay kenya dalka kenya waynu isu baahannahay waynu isjecelnahay waxaynu nahay daris arrinta ayada dib ha ugu noqdeena xuduudka soomaaliya lama ogolaan doono inay cid kusoo xadgudubto waa garta marka kaalintii dowladda halkay ka baxda kaalintii dowladda runtii xukuumadda waxay ahayd in arrintaa ayada ay ka hadasho iyo guud ahaan madaxda ugu sarraysa dowladda ma aqaan ilaa hadda waxay uga hadli laayihiin waxaan runtii aan rajaynayna hadduu ilahi yidhaha dhowaan baarlamaanka inuu qaraar ka soo saaro xukuumadda federaalka soomaaliyeed baaq hore waan ugu dirna haddana waan ugu diraynaa ayada ayaa loo idmaday howlahan oo kale inay si degdeg uga hadasha jawaab cadna ay ka soo bixisa ayaan waa gartay marka marka derbigan ay dhisaysa kenya ma u malaynaysaa in uu hakin doono weerarada al-shabaab ay ka geystaan gudaha kenya wallaahi shabaab sidaad la socota waxaa wey waa cadab cadowga ummadda soomaaliyeed iyo guud ahaan caalamka oo dhan marka ma isdhihi karna shabaab waxaa weeye soomaaliya keliya ayuu joogaa uu cadow ku yahay marka waxaan leeyahay arrinta ayada amni amniga dalka kenya iyo guud ahaanba waxaa laga waxaa la rabaa inay xaqiijiyaan ciidamada amniga dalka kenya iyo guud ahaan madaxdooda balse balse aniga uma maleeyey in runtii ay derbigaas la dhisi doono inay xal noqon doonto waxaa weeye labada dal ma kala maarmaan derbi xal ma noqotee xal kale ha raadiyan ayaan leeyahay dalka kenya waxaa kaloo jirta dadka degan meelaha hadda ay ka socoto dhigisto in howlgalla ay samaynayaan ciidamada kenya xataa dadaal ayaa leeyahay ka baarlamaanahaan arrintan xog ma ka haysaan haddii aad xog ka haysaansa sideed damacsantihiin inaad kaga jawaabtaan wallaahi arrinta iyada hadda xog aad u badan kama hayna balse muhiimadda keliya haddana soo gaartay waxaa weeye derbigaas runtii hadda ay xuduudka soomaaliya ay usoo tillaabsadeen dowladda kenya xogta ayaana soo gaartay arrinta ugu muhiimsan aynu baarlamaanka soomaaliyeed u taagan yahay hadda inuu ka hadla ama xildhibaanada ay aad ugu danqaneen waa tan ayada ah taa ayada waxaa weeye ay tahay in diiradda aan saarna derbiga asaga ah haddii cid derbi ay dhisanaysana waxaa weye waa inay xuduudkooda ay ku ekaataa balse in xuduudka dalka ay dariska ay leeyihiin oo aynu xuduudkanaga inay usoo tillaabsadaan sidaan sidaad la socotaan soomaaliya oo dhan ma aqbali doonta iyo guud ahaan baarlamaanka soomaaliyeed marka arrinta ayadana aad baan ugu digaynaa aniga ma jecli in derbi laga dhiso maxaa yeele soomaaliya xaggana waa ay degan tahay halkana waa ay degan tahay derbigaas derbi u adeegaya danaha dalka kenyana ma ahan soomaaliyana haddeer mataqaanaa uma fiicno in derbi xuduudka soomaaliya iyo kenya laga dhiso mudanayaasha baarlamanka ayaad ka mid tahay awood intee lagu baarlamanka u leeyahay in arrintan uu ka hadlo uu joojiyo derbiga annaga sharci dejinayaan nahay waan ka hadlaynaa waana ka hadalay already waxaan leenahay derbigaas uma adeegayo dalka iyo dadka kenya iyo soomaaliya degan saa daraaddeed kenya waxaan leenahay derbiga la sheegayo jooji beled xaawo iyo dhibka laga sheegay inuuna soo gaaraya xuduud ayay leedahay xuduudkeedana ha ku noqoto kenya saasaan leenahay waa gartay marka ma u malaysaa kaalintii dawladda inay meesha ka maqantaa mar haddii uu bilowdo ololaantii dhismaha aad iyo aad waa waa isleenahay laakiin waxaa waxaa jiro dowladdii federaalka ayaa iska un tabcaan ah markay wax noqoto ayaa mataqaanaa aan dhihi doonaa laakiin haddeer wax kastaba odayg hadduu waayeel noqdo hadduu kici waayo lama dhihi karo maxay ahayd muxuu degdeg ku kac dowladdanada waa waa- way yar tahay way kufaysaa way dhacaysaa marka degdeg waxaa ku qabo ma dhihi karo